الله أكبر حقم حقم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حقم حقم دولة الصنم لقد جهنم للأصنام والحطم حطم أباطيل أمريكا وزمرتها فلا بقاء لجند الإفك والكذب duulaanada saliibiga ah ee lagu qaaday ummadda milyaarka ah kuma eka oo keliya ah in la qabsaday dhulalkeeda oo la gumaaday shacabkeeda lana boobay tharawaadkeeda ee waxaa barbar socda xadgudubyo karkaarka jabsaday oo lagu haya muqadasaadkeeda boqolaalka kun ee askarta reer galbeedka ah ee duulaanada cagta ku mariyey wadamada afghanistaan iyo ciraaq waxaa xigay weeraro dhanka afka ah warbaahinta cadowga ee ku haysay islaamka iyo helkiisa wargeyso laga leeyahay wadamada qaaradda yurub ayaa faafinayey kartoono ay ku aflagaadeynayaan nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalama mujaahidiinta oo safka hore uga jira difaaca diinka iyo ummadda muslimka ah ayaa noqday kuwii ugu horreeyey ee ka dhiidhiyey xadgudubyadaas ka dhanka ah muqadasaadkeena gaal u dhashay waddanka norway ayaa aflagaadeeyey nabigeena maqaamka sare leh ee maxamed sala allahu calayhi wasalama kadibna dowladda uu ka dhashay ayaa la safatay oo difaacday iyadoo aflagaadada nabiga ku sheegtay mid qayb ka ah waxay ugu yeereen xuriyatul qowlka hoggaanka qaacidatuljihaad ayaa cilaamiyey sannaddii labada kun iyo sideedii inay qaadayaan howlgallo looga jawaabayo ihaanada ay gaalada u geysanayaan muqadasaadkeena haleeye mujaahidiin ah ayaa go'aansaday inay edbiyaan gaalada afkooda ku taagay nebiga sala allahu calayhi wasalam alqaacida ayaa fulisay howlgallo loogu magac daray alqowlu qowlu sawaarim kuwaas oo beegsanaya shakhsiyaadka aflagaadeeya nebiga iyo masaalixda dowladaha saliibiyiinta ah ee shakhsiyaadkaas ay ka tirsan yihiin القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم horraantii sannaddii labada kun iyo sideedii ayuu mujaahid istishhaadi ah weerar barakaysan ku qaaday xarunta safaaradda dowladda denmark ee ku leedahay magaalada islaamabad ee caasimadda dalka bakistan camaliyadan oo ahayd mid si heer sare ah u soo agaasimay jihaaska amniga ah ee qaacidatuljihaad ayaa beegsaday dhismaha safaaradda danishka ee waddanka bakistan weerarkan oo dhacay maalin isniin ah ayaa sababay burbur xooggan oo gaaray safaaradda islamarkaasna ay gubteen in ka badan laba iyo toban gaari oo ay adeegsanayeen shaqaalaha daanishka ah ee safaaradda ka shaqaynayey warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda denmark ayaa lagu sheegay in sidoo kale qaraxu uu waxyeelo xoogan u geystay xarunta wakaaladda horumarinta denmark oo mataan la ah safaaradda ay ku leedahay magaalada islaamabaad wuxuu ahaa weerar ka fajiciyey dhammaanba saraakiisha ammaanka ee bakistan wuxuuna dhacay wakhti amniga duulmaasiyiinta shisheeye si aad ah loo adkeeyey waxay ahayd fariin dhig lagu qoray oo loo diray dowladdii uu ka soo jeeday malcuunkii halaagsamay ee aflagaadeeyey nabigeena sala allahu calayhi wasalam sida lagu sheegay war rasmi oo ka soo baxay qaacidatuljihaad camaliyadda waxaa fuliyey walaal istishhaadi ah oo lagu magacaabi jiray abulkhariib almaki oo ka soo jeeda dhulka xarameynka wuxuu ahaa mu'adin salaadaha faradka ka adimayey mid ka mid a masaajidda magaalada barakaysan ee maka almukarama
أما القسم الثالث فهم المجاهدون الذين قاموا في وجه هذه الحملة الشرسة على الإسلام والمسلمين مضحين في سبيل ذلك بأموالهم وأنفسهم لا يضرهم من خذلهم qaybta saddexaad waa mujaahidiinta kuwaasoo hor istaagay duulaan ka bahannimo ee lagu soo qaaday islaamka iyo muslimiinta arrintaasna u huray naftooda iyo maalkooda iyagoo aanan waxba u dhimaynin kuwa garabkooda ka baxay uuna ku rumoobay xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee ahaa kama suulayso koox ummaddeeda ka mid ah inay ku dagaalamayaan waddada allaah cadowgoodana aysan dulaynayaan iyagoo aysan waxba u dhimaynin kuwa ka soo horjeeda ilaa qiyaamuhu ka dhaco iyagoo dhabbahaas ku taagan muslim ayaa weriyey kooxdaas waxaa ka mid a sidaan allah uga rajaynayo halyeega soo majeysta ah abukhariib almaki oo ka soo jeeda dhulka xarameynka allah u naxariistee wuxuu ku barbaaray magaalada barakaysan ee makka halkaas oo aadaankiisu daafaheeda ka dhawaaqi jiray isagoo mu'adin ka ahaa mid ka mid ah masaajidda ku yaalla dhulkaas barakaysan ee ay hadda madaxda maamulka aala sacuud isku dayayaan inay ka dhigaan goob laga soo abaabulo bedelidda sharciga allaah iyo xarun lagu qabto shirarka lagu sheega in la isugu soo dhoweynayo laguna wada hadashiinayo diimaha iyo dadka kale caqiidada duwan balse dhulkii ay ku soo degtay risaalada islaamku wuu iska diiday waxaan ka ahayn inuu soo saaro geesiyaasha fuliya camaliyaadka istishhaadiga ah ومن هذه الطائفة كما نحسبه والله حسيبه البطل المقدام الفارس أبو غريب المكي من بلاد الحرمين نشأ رحمه الله في مكة المكرمة ودوى صوت أذانه أرجاءها حيث كان رحمه الله مؤذنا في إحدى مساجد هذه البقعة المباركة التي يحاول حكام آل سعود أن يجعلوها قبلة لتغيير شرع الله ومركزا لمؤتمرات تقارب الأديان والحوار مع الآخر وتأبى أرض مهد الرسالة إلا أن تنجب الأبطال فرسان العمليات الاستشهادية isdaar ay soo saartay mu'asasada asxaab oo loogu magac daray khaswatul mu'adin ayaa lagu soo bandhigay xaqdiga ay gaalada u qabaan islaamka iyo ehelkiisa isdaarkan oo la daawan karo muddo konton iyo afar daqiiqo ah ayaa lagu jamciyey cadaawadda reer galbeedka ay u qabaan islaamka iyo ehelkiisa istishhaadiga diinkiisa u qiirooday ee u arguda nebiga abulghariib almaki ayaa dardaarankiisa la faafiyey isagoo fariimo u diraya shabaabka muslimka ee aan weli soo haleelin saaxada jihaadka wuxuuna ku boorinayaa in fadhiga ay ka kacaan ayna wax ka difaacaan diinka hormuudkiisii la aflagaadeeyey إلى شباب الأمة وشيبها إلى أمة الغالية إلى أمة المعطاءة أحرضها على الجهاد في سبيل الله shabaabka ummadda iyo sheebkooda ummaddeeda deeqsiga ah ee qiimaha badan waxaan idinku boorinayaa jihaad fii sabiilillaah allah sareeye wuxuu leeyahay kuwa xaqa rumeeyow ma idin tusiyaa ganacsi idinka badbaadinaya cadaab xanuun badan waxaad rumaynaysaan allah iyo rasuulkiisa waxaadna ku dagaalamaysaan jidkiisa xaqa ah adinkoo xoolihiinna iyo naftiina u huraya saas ayaana idin khayr badan haddii aad wax og tihiin markaas allah dembigiina wuu dhaafayaa wuxuuna idin gelinayaa jannooyin ay dhex durdurayaan webiyaal lehna guryo wanaagsan oo dhex yaalla jannooyinka nagaashaha taas ayaana ah liibaanta weyn mid kale ood jeceshihiinna wuu idin siinayaa taasoo ah gargaarka eebbe iyo guullow kuwa xaqa rumeeyeyna u bishaaree rasuulka sala allahu calayhi wasallamna wuxuu leeyahay haddii aysan ummaddeedu culays ku ahaan lahayn marna kama aanan hari lahayn saryo ku duulaysa waddada allaah rasuulku sala allahu calayhi wasallam wuxuu kaloo leeyahay waxaan jeclaan lahaa inaan duulaan jihaad ah aado markaasna la isoo dilo haddana aan duulo oo la isoo dilo kaasi waa nebiga sala allahu calayhi wasallam oo tamaninaya mansilada shahaadada inuu jihaad u duulo kadibna waddadaas allah lagu soo dilo قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين أما رسالتي إلى أصحاب إلى أصحاب الأم- الأموال فأقول لهم اتقوا الله في أخوانكم المجاهدون اتقوا الله في أخوانكم المجاهدون وأمدوا إخوانكم بالمال fariinta aan u dirayo dadka maalka heysta waxay tahay ilaahay uga cabsada walaalihiina mujaahidiinta ah kuna taageera hantidiina fariinta aan u dirayo qof walbo ii gacansiiyey iyo dhammaan ganacsatada muslimiinta ah ee kaalinta ka qaatay howlgalkan waxay tahay ilaahay idinkiis markhaati ayaa idin noqon doonaa maalinta qiyaamo waxaanan allaah ku odhan doonaa waa kan qofkii ugu soo caawiyey camaliyadan iyada ah waxaan allah ka baryayaa inuu nagu kulmiyo jannadiisa saraysa ee firdows al aclaa annagoo dul saaran sariiro isa soo qaabilaya lana joogno nebiyadii saadiqiintii shuhadadii iyo kuwii wanaagsanaa kuwaas ayaana ugu wanaagsan cid lala rafiiqo وبإذن الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا أن يجمع بيننا في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا isdaarkii asxaab ee kusoo bandhigtay khaswadii safaaradda denmark waxaa ka soo muuqanaya hogaamiyaal ka tirsan mujaahidiinta iyo culamaauddiinka kuwaas oo sheegaya sida lama taabtaanka ay u tahay ku xadgudubka muqadasaadka muslimiinta ciddii ku dhiiratana dhiigooda uu hudur yahay sheekh abuu yaxya alliibi doctor ayman altawaahiri iyo culimo kale ayaa isdaarka ka soo muuqanaya waxayna gaalada ugu hanjabayaan in ciqaab adag adduunka ay ku mutaysan doonaan iyagoo uga digay in ay aflagaadeeyaan nebiga sala allahu calayhi wasalam ولما رجع الصحابة رضي الله عنهم بعد إتمام مهمتهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه فهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره هذا من الغلاة؟ وهل كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من الغلاة حين قال كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل markii saxaabadu ka soo laabteen howlgalka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wejiyadiinu way liibaaneen haddaba rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yaa wax ka sheegi kara imaam axmed ibnu xambal allaha u naxariistee ma wuxuu ka mid ahaa kuwa qulaada markii uu yidhi qof walba oo nebiga sala allahu calayhi wasalam caaya ama sharaftiisa meel kaga dhaca muslim iyo gaal wuxuu doona ha ahaadee xukunkiisu waa in la dilo imaam ibnu teymiya allah u naxariistee ma wuxuu ka mid ahaa qulaadda markii uu yidhi kitaabkiisa assaarimu almasluul calaa shaatimi rasuul qofkii caaya nebiga sala allahu calayhi wasalam muslim ha ahaado ama gaale waxaa waajib ah in la dilo taasina waa madhabka guud ee dadka cilmiga u saaxiibka ah mise alcallaama ibnu caabidiin ashaami allah u naxariistay ayaa qulaadda ka mid ahaa markii uu yidhi nafta qofka muslimka ah kagama ciilbaxayso qofkii caaya oo aflagaadeeyey nebigeena sala allahu calayhi wasalam ilaa inuu jirdilo iyo garaaco ma ahne kadibna uu kow kaga siiyo oo uu meydkiisa salbiyo arrintaasina waa midda keliya ee u qalanta qofkii dembigaas oo kale ku kaca dignin culus ahna u noqon karta kuwa noociisa oo kale وحل ابن تيمية قدس الله روحه من الغلاة عندما قال في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر يجب قتله هذا مذهب عليه عامة أهل العلم وهل كان العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله من الغلاة عندما قال فنفس المؤمن لا تشتفي من هذا الساب اللعين الطاعن في سيد الأولين والآخرين إلا بقتله وصلبه بعد تعذيبه وضربه فإن ذلك هو اللائق بحاله الزاجر لأمثاله أما رسالتي الأخيرة إلى عباد الصليب الدنمارك أقول لهم بإذن الله أنه ليس هذا الانتقام الأول والأخير وبإذن الله الشيخ أسامة بن لادن لن يترككم سدى والمجاهدين كلهم لن يترككم سدى بإذن الله سنبيدكم عن وجه الأرض ونحذر كل من تسول له نفسه سب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه السيارات الفخخة مصيره بإذن الله
fariinteeda u dambaysa waxaan u dirayaa kuwa macatabka caabuda ee waddanka danimark waxaan leeyahay ilaahay idinkiis weerarkani ma ahan aargoosigii ugu horreeyey ama ugu dambeeyey sheekh usaama bin laadan iyo dhammaan mujaahidiintu idama dhaafi doonaan ilaahay idinkiis dhulka oo dhan waan idinka tirtiri doonnaa qof walba oo naftiisa uga sheekaysay inuu nebigeenna sala allahu calayhi wasalam caayana waxaan u sheegaynaa in gaadiidkan minaysan ay sugayaan ugu dambayntii nashiidadan waxaan u dirayaa hooyadeeda qiimaha badan taasoo ilaahay idinkiis noqon doonta qofka ugu horeeya ee aan u shafeeco qaado haddii uu allah shahaadadayga aqbalo
اعذريني يا بعد عمر اعذريني واغفري زلات عمري وسامحيني ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنة تناديني تبيني لكن الجنة تناديني تبيني اعذريني لا تقول اني جفيتك كيف أنا جفا من عن الدنيا عويني كيف أنا اقدر استهل اعذار عيني كنت يغلى من غلا روحي وعيني وانت يغلى من غلا روحي وعيني
sheekh mustafa abulyaziid waaligii alqaacida ee afghanistan oo xilligaas noolaa ayaa ka hadlaya duulaankii safaaradda denmark ee magaalada islaamabaad sababaha keenay iyo natiijooyinkii ka dhashay geesiga istishaadiga ah abulqariib almaki ayaa ka hor intii uusan camaliyadda gelin wuxuu fariin dhiig lagu xardhay u diray saliibiyiinta dowladda denmark ee taageeray aflagaadadii muwaadinkooda u geystay nabigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam لقد حذرنا سابقا وها نحن نحذر مجددا الدول الصليبية التي تسيء إلى نبينا وقرآننا وتستهزئ بهما من خلال وسائل إعلامها وتحتل بلادنا وتسرق ثرواتنا وتنكل بإخواننا hore ayaan ugu dignay haddana mar kale ayaan u digaynaa dowladaha siliibiyiinta ah ee u gefaya nebigeenna iyo qur-aankeena warbaahintoodana soo marinaya jeejeeskooda dowladahaas oo waddamadeenna gumaysi ku haysta khayraadkeenan aboobaya gumaadkana ku haya walaalaheena waxaan uga digaynaa inaan kaga argudan doonno wakhtiga iyo goobta munaasabka ku ah ilaahay idinkiis waxaana waddamadaas siliibiyiinta ah ku leenahay wixii aad ku aragteen ee ka dhacay safaaradda danimark iyo camiliyaadkii ka horreeyaba ma ahan wax aan ka ahayn bilowgii howlgallada ilaahay idinkiis haddii aad ka joogsan weysaan dulmiga iyo cadowtooyada aad waddaan waxaan sidoo kale ugu baaqayaa dhallinyarada muslimiinta ah ee ku nool waddamada reer galbeedka kuwaasoo si dhab ah ula socda colaadda ay dowladaha siliibiyiinta u qabaan islaamka iyo muslimiinta doonayana inay dib u soo nooleeyaan sharaftii islaamka waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahay ka cabsadaan ayna nebigooda qur-aankooda diintooda iyo ummaddooda uga argudaan cadowga islaamka iyo muslimiinta ee ay dhexdooda ku nool yihiin الذين يعلمون عن قرب عداء الدول الصليبية للإسلام والمسلمين ويرغبون في إحياء أمجاد الإسلام من جديد في أوروبا وأمريكا ندعوهم إلى تقوى الله والأخذ بالثأر لنبيهم وقرآنهم ودينهم وأمتهم من أعداء الإسلام والمسلمين الذين يعيشون بين أظهرهم ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعالي